asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu xogaha hoose sheekooyinka dadban kuwa dahsoon kuwa jirjirka kuwa barbarka kuwa haddii ilaahay idmahayo gadacada ama kuwa dhacdiida aynu ku qaybsan jirnay waana sheekooyinkeennii noocay doonaanbaa u dhici jiray noocay doonaanba u dhici jiray markaan ku leeyahay hadba qaybta laga soo qabto ayaa laga yaabaa inay wax khusayso mid baa alla kacabsi keliya kaaga sheekaynaysa mid baa waalid adeec kaaga sheekaynaysa mid baa kaaga sheekaynaysa ciyaar iyo bardooda mid baa kaaga sheekaynaysa maskixiyan iyo kobcinta maanka mid baa kaaga sheekaynaysa dareenka iyo dejintiisa mid baa kaaga sheekaynaysa cadaaladda ama sinaanta iyo dariiqyadeeda muhiimka mid baa kaaga sheekaynaysa dhimashada iyo mawdku iyo sida uu kuu agtaage mid baa kaaga sheekaynaysa nabsiga iyo howlaha laga dhaxlo mid baa kaaga sheekaynaysa hujuumka iyo dagaalada waxyaalaha ay keenaan midba waax ayay ku tusinaysaa hadba dhinacay doonto ayayna u dhacdaa xubintaanan maanta ana haddii alla idmo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu arkay nin caytamahaya aad iyo aad nin u caytamahaya oo ninka uu caayahayaana uusan nu iyo na' lahayn ma hadlahaya ninka uu caayahaya waa nin iska aamusan waa nin ku qoslahaya oo la yaaban ninkan rafaadka haysta iyo cayda iyo digdigtaiyo tubashada iyo qamaamaha ninka ka baxaay ayuu ninkanu la yaaban yahay wuuba iska daawanhaya wuu caytamahayaa wuu qamaamahayaa wuu habaartamahayaa wuu iswaarahayaa wuu dagaalamahayaa kalna waa taaganya shaqadiisaaba maaha waxaas waxaanba ninkaas bataqbataqlaba ma maqlaba alihiika alle ninkii kalea ku soo dhowaaday ninkii ninkii wuu dhegaystay ninka wuxunbuu qubahayaa war unbuu sheegahayaa hadallaa ka yeedhaya wuu caytamahayaa wixiibuu iska dhegaystay dhegaystay dhegaystay goor dambe carradii lagu kala tegey ayuu kii gacanta qabtay caytamahay markaasuu yidhi waryaaniyahow waan ku arkahayey aad iyo aadna waad u dhibanayd howlo badanna waad qabanaysay waxay waxay waxaasna way kaa fakanayeen waxaasna nin raga uma fiicno laakiin hal arrin ama kuu sheegaa markaasuu yidhi ii sheeg waan kaa dhegaysan aniga waxba ii sheegi maysid kolley wuuna arkay dee inuu digdigleyahay ama hamhamleyahy ama huuhaaleyahy ama maaragtay dhararaqleyahy miduu doontaba ha ahaatee wuu arkay ninka durba wuu qiimeeyey ninku ninka uu yahay markuu intaa ku yidhi ayuu yidhi ii sheeg waxaad kaa dhegaysanaya markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan kuu sheegahayaa afkaad walaalkaa adhinuu ku lahayd berrina adigaa isku odhan doona afkaad walaalkaa eegga adhinuu ku lahayd berrina adaa isku odhan dooni balaad ugu fiirso wuxuu yidhi afkii aad walaalkaa eegga macnaha waa afkii walaalkaa aad adhinuu ku lahayd hadda berrina adaa isku odhan doona sababtoo ah haddaad biliaadanka caydo adigu caydooda aad dayn weydo iska caytanto dee berrina adaa iscaayi doona ujeeddadu wataa haddii aad cayda biliaadanka iyo aflagaadadiisa iyo xumaantiisa dayn weydo oo aad camal ka dhigatood iska dhaqanto saa doonto u hadasho dee berrina adiga ayaa iscaayi doona intaasaa lagu yidhi waxaa la yidhi afkii aad walaalkaa adhinuu ku lahayd berrina adigaa isku odhan doona intaasaa lagu yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa ama waxaa la yidhi durduro geel baa ku jaba durduro geel baa ku jaba waa durduro geel baa ku jaba